الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام النووي رحمه الله باب كراهة سب الحمى باب كراهة سب الحمى wuxuu baabu yahay karaahiyada in la caayo xanuunka can jaabirin radia allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu alay slama dakhala calaa ummi saa'ib nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u galay ummu saa'ib ow ummi اlmusayab waa shakun min araawi faqaala wuxuu yidhi maa laki yaa umma saa'ib ow yaa umma اlmusayab maxaa kugu dhacay weeye tuzabzifiina ood la geridaysaa maxaa kugu dhacay ood la gariiraysaa oo la jaraynaysaa qaalat waxay tidhi alxumaa qandho iyo xanuun ayaa ahaya laa baaraka allaahu fiiha alla ma barakeeyo xanuunkee fa qaala wuxuu yidhi laa tasubi alxumaa xanuunkay qandhada ha caayin buy fa innahaa tudhibu maxaa yeele waxay kaxaynaysaa khataayaa bani aadama banu aadamka akhdaadooda iyo gafafkooda ayay baabi'inaysaa kamaa yudhibu lkiiru sida buufinka uu baabi'iyo khabasa alxadiidi birta wasakdeeda markii biraha la tumayo marka hore waa la kululeeyaa kululayntaasina waxaa ku baaba'aya waxyaabaha wasakda ah ee birta ku dhegana la socda sida marka kiirkaasi uu u baabi'inayo ama u kaxaynayo khabas alxadiid ayay xanuunka iyo qandhadu waxay baabi'inaysaa akhdaada iyo dunuubta bani aadamka rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey tuzabzifiina ay tataxarakiina xarakatan sariicatan maxaad la dhaqdhaqaaqaysaa dhaqdhaqaaq deg deg ah waa jarayska qofka uu jaraynaya markay qandhada ka tan badato wa macnaahu macnihiisu waxa waaye tartacidu tartacidu yani waa jarays maxaad la jaraynaysaa w wa huwa bidami taa'i wa bizaayi lmukararati walfaa'i lmukarara wuxuu dawdinayaa kelimada tuzabzifiina ta'da waa la godayaa buu yidhi za'dana waa mukarara waa mid la soo celceliyey fa'dana waa mid la soo celceliyey ayadana wa ruwiya ayضan waxaa kaloo la wariyey biraa'i اlmukararati waalqaafayn ra' la soo celceliyey iyo laba qaafna waa la wariyey tuzabzifiina bedelkeeda ayaa waxaa la akhrinayaa ra' iyo qaaf bimacnaa waa turaqriqiina bedelkii za-da ra ayaa loo bedelayaa fa'dina qaafaa loo bedelayaa xadiidka waxaa ku sugan annahyu can sabi اlxumaa in la iska reebo in la caayo qandhada qandhaduna waa ibtilaa iyo imtixaan waay waxa qandhada keenana waa allah subxaanahu wa tacaala caayda qandhada la caaynayana waxaa laga yaabaa inay u noqoto ilaa khaaliqiha arrintaasina arrin khatara waa saas darteed qofku waxaa rabaa inuu sabro wuxuuna nebigu sheegay sala allahu calayh wasalam fii hada alxadiid qandhada inay faa'iida ku jirto haddii lagu sabro faa'iidadaasna waxaa waye waa dembi dhaaf xanuunada iyo qandhadu dembi dhaaf waayo qofkii ixtisaabsada sabra oo dulqaata dembi dhaaf uu ku helayaa ilaahay agtii subxaanahu wa tacaala fa innahaa tudhibu khaطaaya bani aadam baabu nahyi can sabi الriixi wa bayaani maa yuqaalu cinda hubuubiha wuxuu baabu yahay in la iska reebo cayda dabeesha iyo caddaynta waxaa la leeyahay markay dabeeshu kacdo baabkaa marka laba qaybood ama laba mas'alo ka kooban yahay masalada koowaad waxaa waaye annahyu can sabi riix in layska reebo in dabeeshii la caayo qaybta labaadee masal baabkana waxaa waaye in dadka loo caddeeyo waxyaabaha ay leeyihiin markay dabeeshu kacdo adkaar la akhriyo oo lala yimaado ayaa jirta markuu arko qofku dabeel kacaysa marka in adkaartiina lala yimaado waay can abilmundir ubay bni kacbin radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa tasubu riixa dabeesha ha caayina faidaa ra'aytum maa takrahuuna haddii aad aragtaan waxaad dhibsanaysaan faquuluu waxaad tidhaahdaan allaahumma innaa nas'aluka min khayri haadihi الriix ilaahu dabeeshan khayrkeeda ayaan ku weydiisanaynaa wa khayri maa fiihaa iyo waxaan dabeesh dabeesha waxa ku dhex sugan khayrkooda ayaan ku weydiisanaynaa wa khayri maa umirat bih iyo wixii la faray oo la amray khayrkooda ayaan ku weydiisanaynaa wanacuudu bika allow waxaan kaa magangelaynaa min shari haadihi الriix dabeeshan sharteeda wa shari maa fiihaa iyo waxa dabeeshan ku dhex sugan shartooda wa shari maa umirat bih iyo wixii la faray shartooda ayaan ilaahu kaa magangelayna sidaa dhaha buu yidhi nebigu sala allahu calay wasalam haddii aad dabeesha ka aragtaan waxaad karaahiyeysanaysaan laakiin yaad dabeesha lacaayin maxaa yeele caayadaasi waxay u noqonaysaa ilaa khaaliqiha sabullaahi caza wajallana waa khataro waa kufriga gaalnimo laa tasubu riix dabeeshayaan lacaayin faidaa ra'aytum maa takrahuuna haddii aad aragtaan waxaad karaahiyeysanaysaan faquuluu waxaad tidhaahdaan allaahuma innaa nas'aluka ilaa aakhiri ducadaan akhriya dikrigaan ku dadaala maxaa yeele haddii dabeeshaani khayr ku jiro khayr la amray ilaahay baa weydiisanaysaa wixii khayra ee dabeeshaasi ay ximbaarsan tahay ama la amray wixii shara oo dabeeshu ay wadato iyo wixii sharahee la farayna ilaahaad ka magangelaysaa subxaana wa tacaala haddii ducada aad ku ducaysatana sharteeda waa ka badbaadaysaa rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanu saxiix وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحو يري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله الريح دباشا من روح الله نحريست الله أي كمتا تأتي بالرحمة نحريس بيلت مادا وتأتي بالعذاب عذاب نوالت مادا فإذا رأيتموها هذا دباشا أركتان فلا تصبوها هعاينا وسلوا الله خيرها إلهي خير كذا ويديستا واstaciiduu billaahi min sharihaa sharteedana ilaahay ka magan gala rawaahu abu daawud biisnaadin xasan qowluhu min rawxi illaah huwa bifatxi raa waa ra'doo la kordhigo ay raxmatihi bicibaadihi min rawxi illaah ay min raxmatihi bicibaadihi innahu laa yay'asu min rawxi illaah ay min raxmat illaah alrawx waa bimacna raxma wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam nebiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa idaa casafat الriixu hadday dabeeshu kacdo qaala wuxuu dhihi jiray nebiga calayh الsalaatu wasalaam allaahuma inii as'aluka khayraha wa khayra maa fiiha wa khayra maa ursilat bih ilaahayow waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda wa khayra maa fiiha iyo waxa ku dhex sugan khayrkooda wa khayri maa ursilat bih iyo wixii lala diray khayrkeeda ayaan ku weydiisanaynaa wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min sharihaa sharteeda wa shari maa fiiha iyo waxa ku dhex sugan shartooda wa shari maa ursilat bih iyo wixii lala diray shartoodana ilaahu waan kaa magangelaynaa rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey waxaan kaa magangelayaa buu leeyahay sharteeda iyo waxa ku dhex sugan shartooda iyo wixii lala diray shartooda intaba ilaahay waan kaa magangelayaa xadiidkan wuxuu la mid yahay xadiid ubay ibni kacab laakiin waxay ku kala duwan yihiin xadiid ubay ibnu kacab nebigu wuxuu amray sala allahu calay wasalam ummaddiisa uu amray inay ducada ku ducaystaan xadiidkanna waa nebiga calayh salat salaam naf ahaantiisa uu ku ducaysanayo asaa ku ducaysan jira sidaas ummaddiisana waa amray inay ducada ku ducaystaan markay dabeeshu kacdo baabu karaahati sabi diig wuxuu baabu yahay karaahiyada in la caayo diiqa in la caayo ayadana waa makruuh can zayd bni khaalidin aljuhaniyi radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam laa tasubu diika diiqayaan la caayin fa innahu yuuqidu maxaa yeele wuxuu u toosinayaa lisalaati salaadu dadka u kicinaya qayladaasi diiqa uu qaylinayo wuxuu kuu kicinayaa salaada idan wixii salaad kuu kicinaya khayray kugu yeereene ma aha inaad caysa maaha caayi ma mudna nebiguna waa reebay sal alla ly slam in la caayo oo aad tidhahda muxuu waktigaa noogu qaylinayaa waktigan waa waktigii salaadda waa inaad kacdo wa fa innahu yuuqidu lisalaa salaaddu u toosinaya rawaahu abu daauud rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix xadidka xadiis saxiixa wa axaadiidan soo marnay kullum waa axaadiis saxiixa baabu nahyi can qowli اlinsaani wuxuu baabu yahay in la iska reebo qowlka insaanku uu leeyahay mutirnaa waxaana lagu roobeeyey binow-i kadaa xidiga noocaasa ayaa nalagu roobeeyey qofka hadalkaasi uu leeyahay in laga reebo ayuu baabkan ku saabsan yahay waa arrin ay jaahiliyadu macruuf ku ahaayeen markii roob do-o waxay dhihi jireen xidig fulaan ayaa roobka keenay arrintaasi in insaanka laga reebo ayuu baabkaanu ku saabsan yahay can zayd bni khaalidin aljuhaniyi radia allaahu canه qaala wuxuu yihi sallaa binaa rasuulu اllahi sal slam salaata subxi biاlxudaybiya nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu na dujiyey salaada subax meesha la yidhaahdo xudaybiye ayuu nagu dujiyey fii iri samaa'in kaanat min alleyl fii iri samaa'in ay fii iri matarin roob raadkiisa oo kaanad ahaaday min alleyli habeenkii waa roob habeenkii da-ay falama insarafa markuu nebiga salaaddii ka baxay aqbala cala annaasi dadki ayuu soo qaabilay faqaala wuxuu yidhi hal tadruuna maadaa qaala rabbukum ma garanaysaan waxaa rabbigan yidhi roobka xala markuu da-ay rabbigiin wuxuu yidhi ma taqaanaa qaaluu waxay yidhahdeen allaahu wa rasuuluhu aclam alla rasuul baa ku aqoon badan qaala wuxuu yidhi qaala asbaxa qaala wuxuu yidhi alla subxaana wa tacaala asbaxa min cibaadii mu'minun bii wa kaafir addoommadayda waxaa waa bariista buu yidhi mid i rumeeya iyo mid igu gaalooba yacnii labada mid walboo ka mid ah qaarna waa igu gaaloobeen qaarna way maaragtay way i rumeeyeen fa amaa man qaala amaa qofkii yidhahdo mutirnaa bifadli illaahi wa raxmatih waxaana lagu roobeeyey fadliga ilaahay iyo naxariista ilaahay fadaalika kaasi mu'minun bi waa mid aniga i rumeeye kaafirun bilkowkabi xiddigana ku gaaloobay wa amaa man qaala amaa qofkii yidhahda mutirnaa binaw-i kada wa kada xiddiga iyo xiddiga ayaana lagu roobeeyey qofkii yidhaahda fadaalika kaasi kaafirun bi waa mid aniga igu gaaloobay muؤmin bاlkowkabi xidigana rumeeyey mutafaq عalيh والsamaءu huna almaطr samada halkaana wuxuu yidhahdo waa roobka xadii zayd bni khaalid aljuhani radي اllahu can wuxuu yidhi zayd nebiga عalيه الsalaatu salaam ayaa wuxuuna dujiyey salaada subax waxaana markaa jiray raadkii roob da-ay xalay yaعni habeenkaasaa roob da-ay salaadii subaxa nebiga saxaabada dujiyey عaleyه الsalaaةu wasalaam markuu salaaddii ka baxay ayuu yidhi ma garanaysaan waxa rabbigan yidhi subxaana wa tacaala saxaabadu waxay ku jawaabeen sida caadadooda ahayd allahu wa rasuuluhu aclam zamankaasi allahu wa rasuuluhu aclam fii xayaati nebiy sal lla ly slam waa la dhahay waana bannaanay laakiin bacda mowti rasuul calayh isalaatu wasalaam waxaa lagu gaabsanaya allahu aclam kadib nebiga calayh isalatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafir addoommadeyda waxaa waa bariistay oo waaguu u baryey mid aniga i rumeeyey iyo mid igu gaaloobay labadaa qaybooday noqdeen qofkii yidhaahda markuu roobkii ka hadlayay yidhaahda waxaa roobka noogu yimid ilaahay fadligii iyo naxariistii oo roobka ilaahaa noo keenay alla wuxuu yidhi kaasi waa mid aniga i rumeeyey xiddigana ku gaaloobay laakiin midkii yidhaahda xidig fulaana roobka noogu yimid kaasi waa mid igu gaaloobay xidigana rumeeyey qofka marka inuu yidhaahdo mutirnaa binaw-i kada wa kadaa hadduu ula jeedo xidigga laftirkiisaa roobka keenay oo roobka uu u tiiriyo ila alkowkab taasi waa kufri akbara waa shirki iyo gaalnimo akbarawa waana shirkun fi rubuubiya hadduu yidhaahdo mutirnaa binaw-i kada wa kada ou ula jeedo inuu xiddigga sabab yahay min alasbaab ou leeyahay xiddiggaana sabab u noqday in roobkaani uu yimaado waa shirki asqara maxaa yeele waxaan sabab ahayn in sabab laga dhigo waa nooc min ashirki xidig xiddigahana sabab uma ah hadduu yidhaahdo mutirnaa binaw-i kada bimacnaa ba-daana oo bimacnaa fii ula jeedo ouna ka wado waktiga roobku da-ay ayaa waxay ahayd waktigii xiddiga calaamadda iyo astaanta u ahaa wakhtiyadaasi inuu roob yimaado taasi shirki noqon mayso laakiin in laisku shabaha mushrikiinta ma bannaano oo alfaadahoodao kale la isticmaalo maxaa yeele mutirnaa binaw-i kada waa lafdi lagu yaqiinay inay mushrikiintu isticmaalaan laakiin shirki noqon maayo sababtuba waxaa waay dadka reer baadiyaha ah roobku markuu imaanayo qaarkood waxay yaqaanaan xidigo ay sheegaan oo yidhahdaan xiddigaasi meel hebla hadduu xidiga noocaasa ama magacaasla uu soo baxo waktigii roobkaa la joogaa bay yidhahda waktigaa waktiga roobka imaan lahaa calaamadu ula jeedaa inuu sabab yahay ulama jeedo macnaa xidigaasi soo bixidiisu astaaniya calaamad wuxuu u yahay in waktigii roobka la joogo waa suuragal inuu roobka yimaado waxaa kaloo suuragala inuusan imaan qofka sidaa dhahaya ee xidigaasi calaamad ahaan u- ee u yaqaana inuu yahay ma xidigaasi markuu soo baxo sida badan inuu roob yimaad ma dhahayo xidigaa keene ama sabab u ah mana aaminsana taasi dembi ma aha shaygu calaamad waa noqon karaa wuxuu calaamad u ahaa in la helana waa la arkaa in la waayana waa la arkaa laakiin hadduu yidhaahdo xidigaas sababu wuxuu yahay inuu roob yimaado marka waa shirki asqara hadduu yidhaahdo xidigga laftirkiisaa roobka keena oo asaaba roobka wada haddii la yidhahdo waa shirki akbara qofka marka dhahaya calaamaduu yahay xidigan oo wuxuu calaamadu yahay wakhtigan oo kale waa wakhtigii sida caadada ahaa roob imaan jiray lafdigan muطirnaa binawi kada wa kada inuu isticmaalo ma aha inuu yidhahdo muطirnaa binawi kada wa kada inuu yidhahdo ma aha maxaa yeele waa lafdigii mushrikiinta lagu yaqiino haddii uu ka maarmayn inuu yidhaahdana waa inuu fiida muujiyo waayo uusan ba isticmaalin uu yidhaahdo waxaana lagu roobeeyey fii nawi kada wa kada ay fii waqtihi waqtiga xidigaasi uu taagnaa ama uu jiray ayaa ilaahay roobna siiyey subxaana wa tacaala baabu taxriimi qowlihi limuslimin yaa kaafir wuxuu baabu yahay taxriimka ama xaaraamnimada qowlkiisa iyo hadalkii uu qof muslima ku leeyahay yaa kaafir gaalow uu ku leeyahay gaalnimo ugu yeeraya arrintaasi xaaraam waay sheikhu hadda halkan waa makruuh iyo waa midna ma isticmaalina taxriimuu isticmaalay maxaa yeele waa dembi weyn waa dembi inaad qof muslima tiraahdo yaa kaafir ama aad tidhaahdo fulaan waa kaafiro waa gaal asagoo muslima can ibni cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam idaa qaala rajulu hadduu ninka yidhaha liakhiihi walaalkii uu ku yidhahdo yaa kaafir faqad baa'a biha axaduhumaa midkood ayaa la noqonaya kelimaddaasi midkoodaa la noqonaya fain kaana kamaa qaala hadduu yacni hadduu yahay sida uu yidhi markaasi haddee waa mudnaa in la yidhaahdo wa ilaa haddii kale rajacat calayhi asigii bay ku soo noqonaysaa waxa asiga ku soo noqonaya waa maxay waxa ku soo noqonaya waa imu daalika alqowl hadalkaas dembiga uu ximbaarsan yahay asiguu dib ugu soo noqonaya mutafaqu calayhi wacan abi darin radi allahu canhu annahu samica rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam yaquul man dacaa rajula bilkufri qofkii nin ugu yeera bilkufri gaalnimo aw qaala ama yidhaahda caduw allah ee yaa caduw allah cadowga ilaahayow qofka yidhaahda walaysa kadaalika midka waxaa lagu sheegayana uusan sidaas ahayn ilaa xaara calayhi ilaa asigii bay ku soo noqonaysaa ay dib ugu soo laabanaysaa muttafaqun calayhi xaara bimacnaa rajaca xaara waa bimacnaa rajaca waa soo noqday wey labadaa xadiid waxay tusayaan khatarta uu leeyahay qofka inuu qof muslima yidhaahdo waa kaafir ama waa gaal lafdigaasi lafdi sahlan ma ah waa lafdi aada iyo aada khatar u ah wax lagu dhiiradana ma ah waa wax aada iyo aada looga fiirsado mana aha xaqiiqatan sida dadka qaar hadda ay u fududaysteen in qofka la yidhaahdo waa kaafir ayadoo uusan sheegi karin qofkan waxa uu ku gaaloobay ama uu diin uga baxa aqoonteediina ma laha qofkaani markaad tidhahdo waa kaafir axkaam badanaa ka ratimaysa qofkaasi haddii uu xaas qabo gabadha uu qabana ay muslimo tahay waa ka waa ka furan tahay caruurtiisa haddii uu dhinto ayagu muslimiin yihiin dhaxli maayaan laa yariu lmuslimu اlkaafira walaa alkaafiru اlmuslim dhaxali kama dhexayso haddii uu dhinto laa yutaraxam calayhi allah u naxariista la dhihi maayo dembi dhaaf ilaahay looma weydiin karo idan qofkii markaad tidhahda gaalaad tahay macnaheedu waxaa waaye axkaamtaasoo dhan aad dul saartay hadduusan sidaa ahayn marka jariimo weynaad gashay dembi weyn ayaad qofkaasi ka gashay maxaa yeeley hadalkaasi aad ku tidhi oo diinta aad uga saartay asoon mudnayn in laga saaro waa dulmi weyn oo qofkaa aad dulmiso wey wax lagu degdega marka ma aha nebiguna waa ka digay salى اllahu عalayه wasalam arrinkaas mararka qaar waxaa dhacda qofku markuu qof ku caroodo inuu hadallada isticmaalo qofka markuu qofku waa gaal leeyahay marna ictiqaadu u leeyahay waa aaminsan yahay inuu gaal yahay marna muxuu leeyahay waa liأjli اlgadb waa caraysan yahay labada midee daran inuu yidhahdo yaa kaafir fii xaali اlgadb sababtuna ay gadab tahay iyo inuu yidhahdo yaa kaafir wahuwa yactaqidu kufra asoo gaalnimadiisa aaminsan laa shaka midda dambaa daran midda hore laftirkeedu waa hadal foonxu laakiin midda dambaa daran maxaa midda dambe wuxuuba aaminsan yahay qofka inuu diinka bannaanka ka yahay wuxuu aaminsan yahay inuu yahay qof diintii ka noqday oo islaamnimadii ka tegey arrintaasina waa sha'nu ahlilcilmi wax cid walba u furan ma ah maxaa yeelay التكفيir ama gaalaysiintu waxa wax ku xukuma oo wax gaalaysiiya waa allah iyo rasuulkii wa ma aha bani aadam iyo ashkhaasi ma aha waa xukum ilaah iyo rasuulkii ay leeyihiin qofkii allah iyo rasuul ay gaalaysiiyaana gaal qofkii allah iyo rasuul islaamnimo u xukumeenna waa muslim allah iyo rasuul cid ay gaalaysiiyeen iyo cidaysan gaalaysiin yaa kala yaqaana ahlulcilmi yaa yaqaan fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun masaa-ishaana waa min akbar اlmasaa'il masaa-isha kuwa ugu waaweynay ka mid tahay oo ay waajib tahay in culummada loo celiyo baabu nahyi can اlfuxshi wa bidaa'i الlisaan wuxuu baabu yahay in layska reeba hadallada foosha xun wa badaa'i الlisaan iyo carab carabka xumaantiisa yacni hadallada xun ee looga hadlaya lisaanka iyo carabka oo layska idlaaqayo hadallada foosha xun can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala اllah alay slam laysa almu'minu biاطacaani wala اllacaani wala alfaaxishi wala albadiy mu'minku ma ahani biطacaan mid durid badan ma aha qofka muslimka ah wala lacaani mid lacnad badanna ma ah wala alfaaxishi mid faaxish oo hadalkiisu foolxun yahay ma aha wala albadiy mid warkiisu ou liito oo hadallada xun ku dhawaaqana ma aha faaxish ma ahan oo afcaashiisu ma xuma hadalladiisu miday liitaan ay xun yihiinna ma aha sifaadkan kama tirsana min sifaati اlmu'miniin qofka muslimkaa mid dacaanhoo dadka iska caayo oo aflagaadeeyo dura ma ah aطacaan waa kahiiru طacni waa siiqatu mubaalaga waa qof durudiisu ay aada u badan tahay lacaanna waa la mid waa kahiiru lacna waa mid lacnad badanoo lacnadu ha kugu dhacday lacnatullaahi calayka aada u isticmaalo dadka qaara waxay ka dhigtaan halhays markay xanaaqaan ama markuu qofku wuxuu dhibsanaya u arko ayuu wuxuu leeyahay lacnadu kugu dhacday ama wuxuu leeyahay lacnatullaahi calayk qofkaasi waa lacaan min sifaati almu'miniinna kama mid ahaan inuu qofku lacaan noqdo mu'minku lacaan ma aha mu'minku ma ahan mid hadallo foolxun ku hadlo hadallada qaabta daran ee liita ee aan u wanaagsanayn qof muslima inuu ku sifoobo qofka mu'minkaa sifaadkaasi ma laha markuu nebigu leeyahay laysa almu'min macnaha sifaad lagu yaqaano mu'minka maaha w xadiidku macnihiisu ma ahan haddii waxyaabahan uu ku dhaco inuu iimaanka ka baxayo ama uusan mu'min noqonayn ma aha laakiin sifaadkii looga baahnaa dadka mu'miniinta ah nin laga helay ma ah dadka mu'miniinta sifaadkooda waa wanaag dadka mu'miniinta ah wuxuu allah subxaana wa tacaala ku sifeeyey inay yihiin dad maaragtay wanaagsan dad cafin badan oo haddii la dulmiyo dadka cafiya dad caradooda qariya waxaasoo dhanna waxaa ka soo horjeeda sifaadkaana ka soo horjeeda waidaa khaaطabahum اljaahiluun qaaluu salaaman xataa haddii laga gardaran yahay oo qofka muslimkaa lagu gardaroodo hadallo xun kuma jawaabee wuuu waxay yidhahdaan salaaman salaaman macnaheedu waa musaalama waa idinka tegaynaa w nabadgelyo maxaa yeeley qofka sidaasa ee hadallada xun ku hadlaaya haddaad la socoto oo heerkuu jooga aada la timaado sharaftaada adaa baadiyey qof si foolxun u hadlaaya dabcan wuxuu rabaa inaad milahu noqoto oo asiga aada la mid noqoto fi lkalaam haddaad asiga la mid noqotona xagga darajada asaad la mid tahay mana aha inaad la darajo noqoto waidaa khaaطabahum اljaahiluuna qaaluu salaama وعن أنس رضي الله عنه قال وxuu يhi قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شhيء إلا شhانة ما كان الفحشu فxشhiga iyo hadallada foosha xun ma ahaanin في شhayءin شhay dhexdii إlaa شhاanة ilaa waa xumeeya شhaygu galo waa xumaadaa شhaygaas وmaa kaana الxayaaءu xishoodku ma ahaado fيi شhayءin شhay إlaa zaanahu ilaa waa qurxiya xishoodka شhay ma galo ilaa waa qurxiya xadiidkan wuxuu ka mid yahay adilada faraha badan ee tusinaysa fadiilaة الxayaa xishoodka fadliga uu leeyahay qofka muؤminkaana inuu yahay qof xishood badan waa صifa maxmuuda waa صifo la mahadiyo wey inuu ka xishoodo muxaramaadka ilan xishoodku waa laba noo alxayaaءu min اllah iyo alxayaaءu min cibaad الlah labada xishood midkee weyn alxayaau min allah ilaahay waa inaad ka xishooto seed ilaahay uga xishoonaysaa ilaahay waxaad uga xishoonaysaa waxaad ka xishoonaysaa wuxuu kaa reebay inaad ku dhacdo oo kugu arko adoo ku jira wixii uu kaa reebay waxaad kaloo uga xishoonaysaa wuxuu ku amrow kugu waajibiyey inuu allah subxaana wa tacaala kugu arko adoo ka tegay waajibaadkii qofka mu'minkaa marka ilaahay ka xishoonaya xayaa'an min allah ayuu daacaadkii ula imaanayaa xayaa'an min allah ayuu muxaramaadkii uga tegayaa addoommada ilaahayna waa ka xishoonaya xishoodku kulluhu waa khayr xadiid kale nebiga alay slat slam wuxuu yidhi alxayaau laa yaأti ilaa bikhayr dachu faina alxayaaءa laa yaأti ilaa bikhayr markuu arkay nin ansaariya oo walaalkii xishoodka ka wacdinayo eele maxaad u xishootaa adiga waa xishood badan tahay xishoodka iska dhaaf nebiga alay slat slam wuxuu yihi ka leex xayaa-u waxaan khayr ahayn lama yimaado balaayo dhan xishood darray ka timaadaa laakiin xishoodka waxaan khayr iyo wanaag ahayn kama yimaadaan qofku marba hadduu xishood leeyahay khayraa ku arsa laakiin ma xishoodo hadduu noqdo ma rajo badna rawaahu tirmidiyu tirmidi ayaa wariyey wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasan waa xadiid xasana xadiidkan wallahu aclamu salى اllahu calى nabiyina moxamed wcalى aalihi wasaxbihi ajmaciin